madaxweyne uhuru kenyatta ayaa xariga ka jaray xarunta ciidamada militariga dalkani kenya ugu weyn gaar ahaan ciidamada militariga ah ee cirka oo ku taali doonta xarunta gobolkani waqooyiga bere gaarisa deegaanka mudikari u jira shan iyo toban kilomitr magaalada gaarisa ayaa waxay noqonaysaa markii ugu horeysay xarunta ciidamada cirka ee dalkani kenya goobta laga xukumi doono waxaana la sheegay in xaruntan ay ilaalin doonto dhammaan ammaanka guud ee dalkani kenya cirka iyo dhulkaba ay noqon doontana xarun ay ciidamada militariga dalkani kenya saldhig u noqon doonto madaxweyne uhuru ayaa sidoo kale waxa uu xariga ka jaray xarunta ugu weyn bariga iyo bartamaha africa ugu weyn ee cadceeda korontada laga dhaliya gaarisa laga sameeyey wuxuuna sheegay in tani ay tahay mid horumar gobolka waqooyiga beri dalka kenya u ah horumarkaasina waxa uu noqon doona ayuu ku sheegay in cadceeda korontada laga dhaliya haatan noqon doonto mid dhammaan qaybo badan oo dalkani kenya iyo weliba dalalka dariska la gaarsiin doono watu walikuwa na shida, hata wakitaka kuweka viwanda vyao haingewezekana lakini leo tukiongea nanyi Garissa sasa imeunganishwa kwa the national grid, munapata stima.
Waxaan ogahay in dhibaatooyin aad ku qabteen dhammaan korontada gobolkani. Haatan waxaad gobolkani ku beerayaa gobolada kale dalka. waxaana korontada haatan ku xirnay gobolada kale dalka sidoo kale waxaa idinku dadka dheertihiin korontada cadceeda laga sameeyo haatan xariga aan ka jareyno waxay noqon doontaa mid haatan dadka gobolkani ku dhaqan loo soo doonan doono korontada dhanka wadooyinka markaynu ka hadlayno halkan haatan aan ku suganahayna waxay noqon doontaa mid laamigeeda ilaa magaalada la bilaabi doono waxaan idiin sheegayaa inaan anagu nahay shaqaalihiinna dadka shaqaalaha ana waxaa loo baahay in la adeejisto idinka ayaan idiin adeegaynaa waa inaad ka shaqaysaan dhammaan wixii horumar ah dowladda countiga iyo dowladda dhaxba waxaan kula dardaarmayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in ay adeegyada dadka ay siinayaan sida waafi ay u siiyaan ayagoo markaasi tix raacayo sharciga iyo qawaaniinta dalkani u yaallo socdaalka uhuru kenyatta iyo xaruntaasi ciidamada militariga dalkani kenya laga furay gaarisa ayaa waxay imaanaysaa iyadoo guud ahaan dalkani kenya ciriiri fara badan dhankaha amniga uu ka jiro gaar ahaan gobolka waqooyiga bari dalka kenya hujuum ooga imaanayo kooxda al-shabaab oo inta badan dhacdooyin saxiiga ka samaysanaysay halka haatan xaruntaasi laga sameeyey ayaa waxay u jirtay oo keliya in ka yar shan iyo toban kilomitr goobta xarakada al-shabaab isbuucii lasoo dhaafay ay ku gubtay isbitaal ku yaala deegaanka dhiciso guud ahaan gobolka waqooyiga bari dalka kenya horaantii waxaa joogi jiray oo keliya ciidamada militariga injikavu loo yaqaano oo ah ciidamada lugtay militariga haatanna waxay noqonaysaa in ciidamadaasi dalaayadaha ku booday gobolkani ay u noqon doonto xarunta wax badan ay ka bedeli doonto ammaanka guud ahaan ee gobolkani waqooyiga bari dalka kenya iyo marinka geeska africa ee isku xira gobolkan iyo dalalka kale dalkani kenya dariska la ah maxamed faarax shire v o a garisa